aan ku bilaabo seylada xoolaha ee degmada ayl geela hilibkale haddii aan ku hormaro heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa sagaal iyo toban milyan heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa shan iyo toban milyan heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa labiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga ah geela dhaqaalka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa lacag gaaraysa sagaal iyo labaatan milyan heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa labaatan milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah dhanka ariga haddii aynu fiirino weliba dhoofka degmada ayl waxaa lagu kala iibsanayaa lacag gaaraysa laba milyan iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa malyan iyo toddoba boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad waxaa lagu kala gadanayaa malyan afar boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah geela dhoofka haddii aynu eegnana heerka koowaad waxaa lagu kala gadanayaa seylada degmada ayl toddobiyo toban milyan iyo afar boqol oo kun heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa afar iyo toban milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa saddex iyo toban milyan iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ayaa degmada ayl waxaa lagu kala iibsanayaa heerka koowaad malyan iyo lix boqol heerka labaadna malyan iyo laba boqol oo kun heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa sideed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah seylada degmada puntland waxaa lagu kala iibsanayaa geela heerka koowaad lix iyo toban milyan heerka labaadna saddex iyo toban milyan heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa toban milyan oo shilinka soomaaliga ah geela dhaqaalka ayaa heerka koowaad waxaa lagu kala iibsanayaa sagaal iyo labaatan milyan heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa saddex iyo labaatan milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga dhoofka ayaa seylada magaalada puntlandna waxaa lagu kala iibsanayaa hal milyan sideed boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa malyan shan boqol iyo sagaashan kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa lagu kala gadanayaa malyan afar boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah geela dhoofka ah ayaa seylada puntland waxaa lagu kala iibsanayaa sideed iyo toban milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad ayaa lagu kala gadanayaa malyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka saddexaad ayaa geela dhoofka waxaa lagu kala iibsanayaa toban milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah ariga qaliinka ah ayaa seylada magaalada puntland waxaa lagu kala iibsanayaa hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna waxaa lagu kala gadanayaa malyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka heerka saddexaadna lagu kala iibsanayo hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah xubinta qiimaha xoolaha dhegaystayaal oo aad kala socoteen idaacadda ergana xilligani waa naga intaa u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda iyo maxamed xasan